Muddishan maalmood ee yeelan-qabadii tababar ka saabsanaya kobcinta aqoonta ganacsiga xoolo ee xoolo-dhaqatada iyo isku xidhka suuqyada xoolaha, kaas oo leh ku qaybgalka ganacsatada xoolaha, xoolo-dhaqatada, iyo hanno ku mid ah malaaqida magaalada Baydhabo. Tababarkan ayaa waliba si wadajir ah u anbixinaya Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowladda Federaalka iyo tan maamulka Koonfur Galbeed oo galan ku helayaan hay'adda World Bank. Inta tababarkan uu socday, ayaa waliba la bixiyay casharro badan oo looga hadlayay xoolo ganacsasho iyo dhaqashada, iyadoona macallimiinta wasaaraddu ku dareere iyo bixiyeen casharrada. Hanno ku mid ah dadkii ka faa'iidaystay tababarkan ayaa ku warramay muhiimadda uu leeyahay iyo waxyaabaha uu ku fahmay intii uu socday.
casharo badan aan ku faa'iiday hadda ma hata wali ka dhiirgelina wali hoolana ma dhagna beeran hormaseen laakiin hadda xilli oo ma ay galeen tani wal adoo hool bahaadan wal adoo himigaas ay gale ee eedeedan ka mahsanteen yeedan seminar ku tan la sheeni ee horta wali ma leeyahay inuu leebna nishani madii xaqiiq lagu hadal walbada inuu mugdano ka jiray ninka feeday min khayr la siiyo wasaaradda ee tan federaalka tan oo in sheegada koonfur galbeed weli wali eedeedan kama hadagaane lamaada wasaaradoodba dad gorda roog tan federaalka haato iyo tan intee lamaadaba dad hoola gorda roogan eedeedan kama hadayaan dhalinyarada dhakhtarka iyo nahay asxaabtiis profesorka needan kama hadagaana madii isku hadalna shakhsiyan markaan isku hadal anin dhooge fiidimin ee markuu ee main african dhooy ka fiidimina walbadana wal yar yar oo mugdaan oo ka jaray hortan dhooy ka fiidimin kowti qiyaasay ka dareeri laakiin wali liin aftiinay lan hoolan an gordaan hoolan dhagan yo gordaw habaladii horta gobolka gooy shalay madana doolis giridi neef wangle kee wali sari lan dhakhtar kee wali intan maamay lamaada buudud neef salshay meel lis jaran fayd badan horta meel ku heli suuqii casriga ana ka hirima koraan iyo wasaaradii xanaanada xoolaha heer state iyo heer federaalba kaaladayaan marka cilmo badan iyo marka mayba wanaag badan ayaa iidlinku faa'iidi marka mayba iidanka baraarujiyaan dadka intaa ku qaybgalaya oo iskaashitooyinka iyo marka mayba hoola dhaqatada inay iska jaraan iniyoo arramooqaas marka mayba si ficil ah iyo anbedelaan antaasa ku codsadaan wasaaradda marka mayba arrimoohanin qaban qaabeediin mayba barka kornaaha aqoon isweydaarsiga oo abad oo kafay lahaay oo umudan leen qabadu iyuuka maybaaba ku jawaabase baahidiyo dhaqansho iyo marka mayba waliyo lahaayeen sidii oo asriyaysada fadeena mas mayba shaqo abuur badan leen ku helo faday dad badan oo geeka khibrad hoola an le wajar oo laakiin beledkan isku dhaha fadhiyaan oo geek walyo haayaan baan lahayn shaqo laanga ina leh marka hooba oo umadi is aamintu wala iska dardarsado lankiiba afar neef ishan neef haagadooda marka mayba iskaashitooyinkaas wal badan iyo marka mayba helo koraan wali codsadaane maadaama un odayaalka dhaqanka ena afjo ka hadalaan dalkun qof kasta raaci waayo tababarkiyo waliba hiraya agaasimaha waaxda walasaarowga xanaanada xoolaha dowladda federaalka mudane aadan xuseen deerowa wasaaradda mas-uuliyad weyn iska saartay shirkaan oo shantu maalmood hanin socdayna ilaahay subxaana watacaala yaan ka mahadnagaana mayba kale on mahadnagaane wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maamulka koonfur galbeed runtii safayl hanin dhawaaytii may kale on mahadnagaane bulshada an ka horayaan qeybasho shal duwan oo odayaasha runtii dhaqanka soomaaliyeed oo lafdhabar ah oo haddana walbadan oo cuduro ah oo wadankan ka jaran iyo nin faa'iideyn naftatiirkan oo magacyada oo cuduradaas la erow iyo horey wala ay jari jareen iyo hadda qaabkan isbedeleen maadaama dad may haayana oo markhaati madoonteed walaas dhon iyo hanroogeen markuun iyoon eediyeedan ka maxnagaana mar lamaad iyo mar saddaad maysan lana hadhowaada may barajeeyane sida inta badan codsayadii isin ha ku gudbiideen seminaaradan noocan ee markiin ka horreeytay oo wasaaradda qobadaas oo dad noocan ee lan tababarow may barajeeyane intii isin farintiin deersii doogna wasiirka xanaanada xoolaha dhirtii daaqe mudane xasan elay iyo inta insha allahu tacaala codsigiina intii usa tixgeliyo eedanka rajeeye eediyeedan maxsantin mar lamaad iyo mar sadahaad shirkaanana geeka intaninka hirinyi